salaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii duhurnimo ee sinadiyaareedta raadiyo baydhaba qodobada warkaana duhurnimada ankadoorgaroon weliba ku mid ahaa saraakiil lantow bari sugow ka amniga doorashooyinka may ku wada hadaleen kulankii ra-iisul wasaare rooble iyo maamul goboleedyada xogtiinka dambeeytay ciidamada tababarka lanqaadi eritereya wasiir baylo oo ku qaybgalay shirka wasiirada maaliyadda afrika guddoomiye ciro oo guddigii faragelin laga sameeyo shaqada gudiyadda doorashooyinka qoorqoor oo lakawada inuu isu gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sara puntland oo shalqaadiy maleeshiyabeeleed ka dhex mari dagaal dagaal kudhiyo gobolka gadi iyo faahfaahin lagu heli etoobiya oo shaqada kuroojidii lama hay-adood ee gargaar ee ku shaqeeyeen gobolka tigrey guddoomiye new york oo laka eedayay faraxumeyn bilaan hanasmay haheena qodobada warkaana duhurnimo anka doorgaroon haddana ha ka dhowaada iyo faahfaahsan waa maalnimo arbaayo u taariikhdani ee ka beeganta afarta augosto labada kun iyo labaatii kowka warka duhurnimo ee basiina socod siyaaseen oo aasi cabduqaadir saraakiil katawbari sugowka amniga doorashooyinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo walabageeka tababar laga furay lanka furay saraakiil ciidan ee laka tababaro sugowka amniga doorashooyinka saraakiilka oo ku tirsan ciidamada booliiska koonfur galbeed iyo munaasabada lakaiyo munaasabada laka furi tababarkii waliba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda amniga guda dowlad goboleedka koonfur galbeed tababarkii waliba saraakiilka laka baraaya xaqiijinta amniga goobo doorashooyinka laka qobdow welibana mas-uuliyiinta ku qeyb galay tababarkii iyo saraakiilka tababarka lanqaaday farane iniyo si wanaagsan iyo onqaadadan tababarkaas mas-uuliyiinta ku socotay wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba sheegani in saraakiisha iyo oyinhaan isugu lahaayay amniga goobo laka qobdow doorashooyinka islamarkaana iyo muhiiman eta inay si wanaagsan tababarkii onqaadadan saraakiil ku tirsan booliiska amisom iyo tababarka biyaasa weliba sheegani inay joogtay doonaan tababarka la siiya u ciidamada booliiska ka sugan magaalada baydhabo si oon dardargeliyeen howlo sugowka amniga guud ahaan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed may ku wada hadaleen kulankii ra-iisul wasaare rooble iyo maamul goboleedyada faahfaahinta warkaas may banninghaaye maxamed yiriisow
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweyneyaalka dowlad goboleedyada dalka iyo xalay waliba yowaaladana kulan iniga qadka fogaan arage kulankunya intiisu dareer waliba lankuwada hadlay dardargelinta arrimaha doorashooyinka soomaaliya gaar ahaan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee bilaabatay iyo oona qobadeen jubbaland iyo maamul koonfur galbeed ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waliba golahan ku warbixiyey meeliya marahayta xalinta khilaafaadka ku teeganaya doorashada hogaanka guddiga maamulka doorashada gobolka waqooyi ee somalilan sokareed madaxda maamulada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle puntland iyo galmudug iyo waliba si puntland taageerana dadaalada ra-iisul wasaaraha ee laaka dhammaystirow dhismaha guddoonka guddiga maamulka doorashooyinka somalilan kulankundhiiya waliba uu saakeeday oo ra-iisul wasaare rooble uuse shalay shaaciyey in lakanagada doorashada iyo dhowaan dhinacyada guddiga iyo kudooradan lamaada hoggaan islamarkaasaytinu xafiiska ra-iisul wasaaraha uusaha gudbii doona xiliga iyo goobtalka qobada doorashada guddoonka ra-iisul wasaare rooble ayaa horay kulamo laka xaliya khilaafaadka ku dhaladay hogaanka gudiyada doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan uusla waaliday gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maadi guuleeda
waa tahay xogtiinka dambeeytay ciidamada tababarka lanqaadi eritereya faahfaahinta warkaas may banninghaaye maxamed cali yuunis suuriye weliba habadaha ee dhallinyarada kubaxsada ay tay xeryaha tababarka ciidamada soomaaliya ee lija ee dalka eritereya kureed markii la kulmeen dhibaatooyin shalgadiisan sida qaar ku mida warbaahinta caalamkii oon sheegeen sababta shaanti in dhallinyaradaasi ha kubaxsan xeryoogaas weliba kow ku ahaa daryeel xumo caafimaad daro raashinlaan iyo iqaab dheeraade oo dhallinyaradaasi markasta la kulmaan sidii u sheegeen dhallinyaradu iyo warsho luwaay welibana hiyey warbixino shalgadiisan oo ha muujayaan in dhallinyaradu dhibaatooyin shalgadiisan ka qaban dalkaas isla markaana la sheegay qaar kumade intay ku qayb galeen dagaalkii ismaamulka tigrey inkastoo dowladda federaalka soomaaliya warkaasayay beenidii dowlad goboleedka puntland tobankii juun sannadku weliba ha bandhigtay shan dhalinyar oo ha ku baxsatay xeryaha eritereya ka tababaraasi dhallinyaradaas welibani oo sheena in dhallinyaro kale yoona ha baxsadeen labaatiyo siyeedkii juun kowdii julaay ee sannadku weliba saasaatow dalkaha daray dhallinyaro badan oo ha ku baxsaday xeryoogaas welibani oo sheegana intii la kulmayn dhibaatooyin shalgadiisan laakiin markii hor laka wargeliyey intii lan qaado doona dalalka iyo turkiga laakiin markii dambiyo kuwar heleen iyo olijeeyey asmara maxamed faarax weliba kumada dhallinyaradii inkada dambeyti ee xeryoogasay ka tababaraday weliba uuse sheegay in dhibaatooyin shalgadiisin meelo kula kulman dartiyo naftiyo haanrooreen waxaan casmaro ka degnay goor makharkiya may wax naloo sheegay ma jiraan annaga inaan qadar aan u soconno baanu aaminsanayn oo dadkao dhan ka dhaadhacsanayn waxaan ogaanay diyaaraddii marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to casmaro international airport lug baan kusoo baxnay waxaana lugta kusoo galnay etoobiya waxaana la weynanay lix dari waa inti lixaad baa nimid magaalo xaduudka ku taala oo dhanna eritereya dhanna etoobiya magaalada waxaa la yidhaahdaa baddaa la yidhaahdaa badda waa dhanka cafarta meel baanu tagnay aa ka quraacnay meesha annaga ka quraacanana yaa nin noo yimid soomalidaa tiin haa niya wuxuu yidhi nin hore oo halkaan dhalinyaro kale hore in kasoo horeysa jexeeyey baan inii geenayaa oo meeshaan nin ka diraya shaqaaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horeysay oo kun iyo shan boqol ah baa jidhay oo xero kaloo annaga naga sii horeysa ku jira nagana soo horeysay oo labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii sideedaad soo tegey waxaa dhacday maalintii maalmaha kamida afar iyo tobanka maalintaas dhacayso hawshaas ay dhacayso yaan waxaan meel lagu arkay niman eritreyana oo wata garaweyne iyo odeelo oo meel qodaya dhalinyaradii dad kamid ah waxaa la yidhi nimanka eritreyaankaa dhalinyaradii soomaalida ah kun sade boqol ka mid ahaa baa qaar dileen oo dhintay nimankii bayna aasayeen soomaalidii bay halkaa ku aasayeen meydkoodii saasaa kacdoonkaani saasuu ku kacay sarkaal eritreyaanga yaa kowdii julaay sannadkun weliba uu siseeday muqdisho welibana insheegay barnaamijka galka baarista ee v o a in ciidamadii inkadambeeyey lijey meelas iyo deereen lama kun todoba boqol lixiyo todoba askari intan dhexayti tumiyo sideedii juun ee sannadkii lahadhaafi ila dhatun la daadgureeyey tirada guud ee ciidamada tababarka linjey eritereya weliba laka qiyaasay shan kun boqol lixiyo todoba askari welibana markaasi lijey ilaa saddexara xero koowaad weliba lijey sagaal boqol askari xerada lamaadna weliba lijey kun iyo shan boqol askari xeradii saddexaadna weliba lijey lama kun todoba boqol lixiyo todoba askari waalidiinta dhalinya owlaadasay oo tababarka lankaqaada eritarey weliba maalin kasta mudaaharaad ka sameeyna magaalooyinka muqdisho baydhabo cadaado iyo magaalooyin kale oo ku tirsan soomaaliya welibana dowladda federaalka soomaaliya ku codsadaana in owlaadiyo reedlahankanag iyo caafimaad qabaan
eedyada maasinye shuuriye oona siiyay faahfaahinta warkaas wasiir bayle oo ku qayb galay shirka wasiirada maaliyadda afrika wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle weliba aalada fogaan aragga aan ku qayb galay shirka shirweynaha wasiirada maaliyadda afrika oo diiradda laga saaray horumaryowka dhaqaalaha bayle oo qoraal koobaha geliyay bartiis facebook weliba ku warbiyey shirkan oo usi sheegay in saas oo kale madalo goobroog hayeen bangiga adduunka iyo hay-adda i m f sidoo kale weliba uusan taas ka daray in in shirka laka laka hadal qaaday la jaanqaado ka horumarinta dijitaalka ee xilo un ku jara adduunka wasiirka maaliyaddiya saas oo kale xusi in qayb in ku qayb galay shirkada usa shirk shirkan uusa muhiim ankeeyay soomaaliya maadaama horumaro iyo dib u habeen laka sameeyahay dhaqaalaha dalka ka dambeyn weliba uusan mahadnagay dowladda burundi oo sanadkan martigeliyiday shirka wasiirad shirka wasiirada maaliyadda ee qaaradda afrika kaas oo diiradda laga saaray dhinaga dhaqaalaha guddoomiye ciro oo ku guddoomiye ciro oo ku digay faragelin intii laga sameeyey shaqada guddiga doorashooyinka faahfaahinta warkaas mebaning haye saciid nuur sabriye gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro yoweyba use sheegay in gudyada doorashooyinka sainqabna codsi badan oo ka eedan in yoqabud waayan howlaha doorashooyinka eelan egmaday islamarkaasina yoqabud kuran waana kalsoona eedan tira badan isa qaban gudoomiyaha oo ku qaybgali dood la xiriirta arrimaha doorashooyinka yoweyba use sheegay in gudyada doorashooyinka iyo midooban iyo ka dhikanta in yoqabud kuran doorasho nadiif ah oo waqtisha ku dhiida sidoo kale haweyba use hadalsha intaasi ka daray in iyagoo ka gohon in maamulada iyo luwadaagan in iyo onmadaha banaayin howlaha doorashooyinka sidoo kalena iyo ku hadalo kuran haddii faragelin iyo dareeman anka damboyntii wayba use sheegay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro in haddii walkhilaaf in haddii walkhilaaf oo siyaasadeed habaha iyo gadaalanka naga doonan golaha madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka
eediyada maasnye saciid sabriye qoorqoor oo ku digayni usaha gudbi liiska musharaxiinta aqalka sare faahfaahinta warkaas mebaninhaye cabdimajiid madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed abdi kaareye qorqoor weliba laka wada in sacdooyinkahani eedan hosu gudbiya liiska musharaxiintan tartamahaya kuraasta aqalka sare ee baarlamanka ila wareedla ka dhow madaxweynaha qorqoor iyo sheegahay in madaxweynaha usugada qorshooyinka dambe ee uusa ka gudbii lahay liiska musharaxiinta aqalka sare ee lagu sugaaya guddiga hirgelinta doorashooyinka ee galmuduga guddiga ayaan maalmo ka hor madaxweynaha ha ka dalbaday in si degdega ee lahansaara musharaxiinta kuraasta aqalka sare ee lakudoordaw deegaan doorashada galmudug silanqobada doorashada aqalka sare sidaasoo kale gudoomiyaha baarlamanka galmudug maxamed nuur gacal weliba shalay magacaabay xubno guddiga baarlamanka ee qobodowka doorashooyinka haanasono durbe xalay guddoonka iska dhex dooraday magaalada dhuusmareeb caasimada maamulka galmudug weliba kasii qulqulahaya sanatarada rajada kuqaba in diblanqoqora in musharaxiinta haqal teegahaya kuraasta aqalka sare ee baarlamanka federaalk ee soomaaliya
dagaal kudhii gobolka gadih iyo faahfaahin lagu heli warbixintaas maybaninhaye cabdulaahi xidig dagaalkan oo dhexeeya ciidamada kenya oo ku tirsan han howlgalka midooda afrika ee amison iyo xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba usu ku dhiyay degmada ceelwaaq ee gobolka gadaa dagaalkii weliba usu ku dambeeyey kureed markiisada la sheegay al-shabaab dhowr jihaya ku weerareen saldhigii ciidamada kenya iyo ka leyin degmada ceelwaaq ee gobolka gadaa welibana miilasay ku dhiyay dagaal socdeen ku badan saacada qaar kumadeed aadka ka nool degmada aagwaaq ee gobolka gedaa iyo weliba ay wax ku warmeena in iyo dheegeen dhawaaq rasaastiyo in is adeegsadayeen lamada dhinac ee wada dagaalamaay islamarkaana rasaasta qaarshay oo ka dhiyaayeen xaafadaha degmada elwaaq wararka la helahaya weliba sheegahan inuusu jara khasaare dhaawa ee weliba ku dhaladay dagaalka aabahaato saraakiil ku tirsan ciidamada jubbaland oo ka sugan degmada ahbaar dheere ah weliba sheegeena inay dagaalkuusi khasaare ku deersiiya al-shabaab wararkii weliba intaas iyo kasii darahan in geeka ciidamada kenya iyo handaraawiishta jubbaland iyo meelase iyo ku wadan dhaqdhaqaaqyo eedan welibana degmada ceelwaaq iyo kumadata degmooyinka anka amniga wanaagsan ee gobolka geda
puntland oo ku qaadiya maleeshi puntland oo shalqaadiya maleeshiibeeleed ka dhex mari dagaal faahfaahinta warkaas mebaninghaite leyli ibraahim maamulka puntland ayaa kala qaaday laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay isku horfadhiyey deegaanada saxmaygaaga ee gobolka sool kuwaas oo dhex maray dagaal geystay khasaaro ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland ayaa tegay saxmaygaaga islamarkaana ku guulaystay kala qaadista laba maleeshiyaad xubaysan iyagoona la wareegay amniga si ay u sugaan sidoo kale deegaanka waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan puntland kuwaas oo kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka labada dhinac waxaayna ka wada hadleen fulinta amarkii kasoo baxay maamulka oo ku saabsanaa in laga guuro dhammaan dhulka lagu dagaalamay maamulka ayaa mamnuuca in wax degamayn ah laga sameeyo dhuldaaqsimeedka saxmaygaaga iyo sanago jabiye ee gobolka sool si loo xakameeyo cololada ku salaysan murandhuleedka ee u dhexeeya labada dhinac si kastaba dagaalo u dhexeeyey labada maleeshiyaad oo hubaysanaa ayaa waxaa maalmo ka hor uu ka dhacay deegaanada saxmaygaaga iyo sanago jabiye kuwaas oo geystay khasaaro kala duwan waxaana dagaalka uu salka ku hayay muran la xiriira dhuldaaqsimeed
waa tahay dhegeystayaal weli maba dhugunsaytana warka duhurnimo ee siinkohow raadiyo baydhaba haddana qodobada banaanka gudoomiyaha new york ee la ka eeday farxumeyn bilaan usan jaysadii gudoomiyaha gobolka new york andron crom iyo weliba la ka eeday inuu isa farxumeyn injaysadii bilaan shaqo ku dhexayti madaxweynaha mareykanka joyce biden iyo weliba la ka eedeeyey iyo weliba aan ka baaqay gudoomiyaha gudoomiye john inuu iscasilo kadib markii uusaha ku bahiyay warbixinta xeer ilaaliyaha gobolka new york welibana uusaha ka kordhiyey tirada madax tirax tirada madaxda xisbiga dimuqraadiga ee fadaw in uu sabeenayay xafiiska colomyoliba uu safogeeyey eedeyn linjay sidii soo warbixinta xer ilaaliyaha guud ee tilmaamay inay eetato xaqiiqo ah gudoomiyaha gobolka new york colomia weliba uusana saaxiib dhow lahaayay madaxweynihii hore ee dalka maraykan ee donald trump guud ahaan may baan tahay gebagabaaneen warkii duhurnimo aysiin kala socoteen raadiyo baydhaba intii warkan warshay kula kulamaan saasi amaana allah